aad baa walaal umahadsan tahay daanduray suldaan xasan cali jibriil ilaahay ha u naxariistee wuxuu geeriyooday abbaara sagaalkii subaxnimo ilaa sagaalkii barkii meelaha suldaanku wuxuu ku geeriyooday magaalada baran geeska laga soo galo meel magaalada adiga geeskeeda adka magaalada barana waxaa la sheegayaa oo aan maqlay in suldaanka uu usoo socday meel lagu casuumay madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaase arrintaasi ma jirtaa waa sidaas wey ha waa saas wey waa saas wey casuumaadana isagaa fidiyey oo beeshii taa maanta casuumtay suldaanka casuumada xaguu ka soo tegay marka magaalada alaaftima walaal oo isla baran u jirta soddon kilomitr marka ma jidkaa loo galay ma la daba socday see loo dilay arrintaa walaal weli lama xaqiijin cidda dishay inay daba socotay iyo inay jidka u gashay weli lama xaqiijin laakiin kolley dilku wuxuu ka dhacay magaalada geeskeeda madaxweynaha puntland baana markii tallaabo qaado ciidamada amniga iyo kolley ka awl jira suldaanka waxaad ii sheegtay inuu hadaaftimo kasoo tegey ma keligiisaa socday mase dadaa wuheliyey marka markaa keligiisaa gaariga watay gaariga saa keligiisa hortay laakiin ilaaladiisi iyo way ka dambeysay alcabaara ka dambeysay maxaa lagu sabaynayaa dilka loo geystay suldaanka ma laga yaabaa in ay sabab u tahay ama xiriir ay la leedahay joogitaanka madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas ee baran aad baa u mahadsan tahay daaduray arrintaas xaqiiqadeeda iyo farmaashinka saxda ah waxaa lasoo gudbinayaa saacadaha soo socda xaqiiqatanna kolley cidda geysatay iyo see loo geystay iyo insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa mararka soo socda dee dawladii puntland maanta halkay ku dharan tahay madaxweynehuna isla markii tacsi kadib ba kolley gudidii amniga iyo wasiirkii amniga iyo kolley alaamihii amniga uu hawlgeliyey daandure baaritaan fiican baa socda arrintaa kolley iyagaaba weli waxaan malaynayaa in wax u qabsoomeen baan jeclahay xagga dawladdan jecla in arrinta aad kala hadashaan wasiirka amniga ee puntland iyo isna wuu joogaa iyo kolle laamaha amniga cidday khusayso madaxweynehina hadda hadda mar dhaweyd waxaan kasoo dareeray oo madaxweynuhu uu aas qaran u sameeyey suldaankii suldaan xasan cali jibri allah u naxariiste oo lagu aasay qaburaha magaalada baran nabadoon cabdiqani waxaa laydinku xantaa ama la sheegaa in aad soo dhaweysaan madaxda puntland iyo somaliland marka ay yimaadaan halkaasi oo labaduba kala sheegta baran oo aada u durbaan tuntaan ma jirtaa taas daanduray aad baa u mahadsan tahay halkaasna su-aal muhiima weeye xagga soo dhaweynta madax madaxda puntland iyo dawladda puntland maanta in shaki kama jiro inaanu soo dhaweyno iyo dawladda soomaaliya ee qaranka inaanu soo dhaweyno oo gogol fidino madaxweynaha puntlandna hadda wuxuu joogay muddo haddeer caawaku saddex buu ku hoyday magaalada baran wuxuu ku qabtay shirkii golaha wasiirada shirkii golaha joogtada baarlamaanka intaasba waxay ka dhaceen magaalada baran wuuna sii joogi doonaa somaliland inaana lug ku ahayn saasaa ku cadaynaysa daadurayow